دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka cagta mariyey xere ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray ciidamo ka tirsan shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka kadib markii qaraxyo lagula beegsaday gobollada gedo iyo shabeellada hoose mu-asasada alkataib ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socda baahayso filim aad u xiiso badan kaas oo ku baxaya dhowr luuqadood waaliga walayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa soo hadal qaaday hogaamiye ka tirsan macawisleyda kaas oo ka mid noqday askartii lagu laayay budbud isagoo geesta kale ka warramay asalka askarta loo bixiyo gorgor iyo danab boqolaal dadweyne ah ayaa daawaday ciyaaro aad u xiiso badan oo lagu dabaaldegayay munaasabadda ciidulfitriga taas oo ka dhacday degmada saakow ee walayada islaamiga ah ee jubbooyinka makaatiibta sakawaadka ee degmada saakow iyo sidoo kale deegaanka kuunya barrow ayaa dad masaakiina u qeybiyay sakaatulfitriga قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka cagta mariyey xere ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud wararkaas waxaa la socday cabdifataax maxamed qaasim oo ka warramaya haashim cabdinaasir aad baad u mahadsan tahay saaka aroortii hore ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayada galgaduud ayaa waxa ay weerar een xilligii hiiradii ku qaadeen askarta dowladda federaalka ee fariisinka ku lahaa deegaanka masagawaay oo dadka qaarna ay u yaqaanaan masagaweyn oo ka tirsan galgaduud ciidamo aada u fara badan ayaa halkaasi ku sugnaa waxaana weerarka lagu qaaday uu ahaa mid dhowr jiho looga soo qaaday sida aanu xogta ku helnay ugu dambeyntiina lagula wareegay oo cagta lagu mariyey xeradii askartaasi ay ku sugnaayeen markii dagaalka uu bilowday wixii ka dambeeyey waxaa ciriiri ah oo inta badan maqan isgaarsiinta deegaanka masagawaay waxaana adag in xog dhammaystiran laga helo laakiin ilo xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhankeeda ah iyo ilo kale oo madax bannaan ayaa aanu la xiriirnay waxaana inoo suura gashay in xog horudhac ah aanu ka helno sidaay wax u dhaceen iyo dagaalka khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray waxaa lasoo warinaya inuu yahay mid aada u badan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalyahanadeeda waxaa u suura gashay in sidoo kale ay la wareegaan hub iyo saanad fara badan oo xerada tiilay waxaana ka mid ah gaadiidkii ay haysteen ciidamada dowladda federaalka ah dhowaan waxaad la socotay in nin la yiraahdo biixi oo ah taliyaha lugta ee ciidamada dowladda federaalk uu sheegay inay adkaan doonto in lasoo weeraro xeryahooda sababtoo ahna wuxuu yidhi xero walba waxaanu geyn doonaa ciidan aada u fara badan oo ay adag tahay in lasoo weeraro isagoo markaasi laga yaabo in loogu sheekeeyey in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerarada qaada ay yihiin askar tiradoodu yartahay marka masegawaay waxaa la leeyahay ciidan aad iyo aad u fara badan ayaa ku sugnaa oo marba marka ka dambeysa lagu xoojinayay si ay uga hortagaan weeraro lagu soo qaado oo ay markaasi calal aqal isku difaacaan laakiin saaka waa ay isdifaaci waayeen weliba muddo kooban ayaa lala wareegay xeradii ay ku sugnaayeen meydadkooda ayaana bilqan sida aanu xogta ku helnay xerada iyo banaanadeeda ciidamada mujaahidiinta ayaa muddo ka badan nusu saaco waxay eryanayaan askartaasi ee dowladda federaalka ah ee kuwoodii ka firxaday ee goobaha dagaalka intooda badanna waxay afka saareen oo ay u carareen degmada ceeldheer jihadeeda qaar kale ayaa ku ambaday jihada xigta ee dhanka degmada galcad ee gobolka galgaduud goobta xilligii uu weerarku ka dhacayay waxaa sidoo kale ku sugnaa saraakiil ka mid ah kuwa dowladda federaalka iyo xataa qaar ka baxsan ciidamada oo meesha u yimid inay dhiiragelin u sameeyaan laakiin ilaa iyo hadda ma aanan helin magacyada dadkii halkaasi ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay haddii ay jiraan rag la yaqaano oo caan ah intaba maadaama khadka isgaarsiinta uu maqan yahay ciriirina ay tahay in xogta si rasmi a halkaasi looga helo marka laga yimaado goor dambe ay noo suura gashay in xubno ka mid ah saraakiisha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xogugaal u ah siday wax u dhacayaan aanu xogahan ka helnay sidoo kale ilo ka agdhow deegaanadaasi waxay sheegayaan in aada loo maqlayay rasaasta labada dhinac ay isku adeegsanayeen waxaana uu dagaalkan kusoo aadayaa iyada oo dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee isla wilaayada galguduud ay cagta mariyeen xero ciidamada dowladda federaalku ay ku lahaayeen deegaanka la yidhaahdo budbud oo ka tirsan gobolka galguduud weliba budbud waxa uu hoostagaa degmada galcad ee isla gobolka halkaasoo ciidamo aada u fara badan oo kamid a kuwa dowladda federaalk lagu dilay gaadiid looga soo furtay sidoo kalena hub iyo waxyaabo kale oo agabka milatariga ah ay kula soo wareegeen askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab habeenkii xalay ayaa qof xoggaal ah waxa uu ii sheegay in maalintii shalay oo ciid ahayd gelinkii dambe ay dadka deegaanka budbud qaar ka mid ah ay isku xil saareen inay iska aasaan meydadkii dowladda federaalk ciidamadeedu ay uga carareen goobihii lagu dagaalamay laba maalmood ka hor ee deegaanka la yiraahdo budbud masigawe marka wararkeedan aanu hadda dhegeystayaasha la socodsiinayno waa horudhac wixii kusoo kordhaa tafaasiisha iyo faahfaahinta iyo khasaaraha hadduu allaha awoodi lahi doono dhegeystayaasha waan la soo wadaagi doonaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka kadib markii qaraxyo lagula beegsaday gobollada gedo iyo sidoo kale shabeellada hoose haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka gedo rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shala gelinkii dambe qarax degmada luuq ula beegsaday ciidamo etoobiyaan ah waxaana qaraxaas ka soo gaaray ciidamada xabashida ethoobiya khasaare ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada xabashida ethoobiya ayaa ku dhaawacmay qaraxa ka dhacay degmada luuq ee gobolka gedo waxaana suurtagal ah inuu khasaaraha gaaray etoobiyaanka intaas ka badan yahay dhanka gobolka shabeellada hoosena sidaasoo kale rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxay qarax kula beegsadeen deegaanka ceelwareegow ee gobolka shabeellada hoose waxaana qaraxaas ka soo gaaray askartii lala beegsaday khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii dowladda federaalka ah ayaa ku dhintay qaraxa halka shan kalena ay ku dhaawacmeen mu-asasada alkataib ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socota baahiso filim aada u xiiso badan kaas oo ku baxaya dhowr luuqadood horudhaca filimka waxaa soo arkay cabdifitaax maxamed qaasim oo ka waramaya mahadsanid mu-asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ballan qaaday inay goordhow baahin doonto filim cusub oo tayadiisu aada u sarreyso waxaana ay si horudhaca usoo bandhigtay goosgooska filimkaasi waxaa kasoo muuqanaya saddex xubnood oo ka mid ah dowladda federaalka ah waxay kale yihiin odawaa ninka la yiraahdo oo taliyaha ciidanka ah biixi oo isna taliyaha ciidanka ah laakiin la yiri taliyaha lugta iyo xasan sheekh saddexdoodaba waxay sheegayaan hadallo faan iyo kabadbadin ah oo ku aadan dagaalada dabcan filimkan marka waxa uu ka tarjumayaa ama uu soo bandhigi doonaa sida laga dheehan karayo hadaladii madaxda dowladda federaalku ay sheegeen goodigoodii iyo jawaabaha ay bixisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa uu isbarbar dhigi doonaa filimka waxaana uu soo bandhigi doonaa xaqiiqda iyo hadda halka ay wax marayaan filimka waxaa loogu magac daray walow karihaalkaafiruun waxaana iminka dhegeystayaasha usoo qadimaynaa goosgooska filimka iyo hadallada aanu sheegnay inay ka soo muuqanayaan
bismi illaahi araxmaani araxiim
horaan u socon doonnaa meelaha ay jiraan aan ka raadi doonnaa waa uga daba tegi doonnaa bal iska dhaaf deegaankaana shabaab meel uu ku jiro inaanna idinka inaanna ka harin shabaab maanta wuxuu idinkaga baahan yahay qoryaha kaalaya ka soo qaata kaalaya qoryaha ka soo qaata bas
baryahan aniga mugaan sifaynayo waxaan ku sifeeyaa xaaladda shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin malaay ama kalluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa malaay ama kalluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa shabaab marka waa history waa dhammaadeen waa dhammaatay sheekadoodu
يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون
ee filimka waxa uu ka kooban yahay ama ee loo diyaariyey ee saddex luqadood hadduu allaha awood lihi doonana ee gordhow ayuu soo bixi doonaa ee dadka ee dibadaha kala socda oo kale warbaahinta islaamiga aad bay ugu dhegtaagayaan ee waana een filim hadiyad ah oo loogu talagalay munaasabada ciidulfidriga iyadoo ee kolkii uu soo baxana ee dhegeystayaasha iyo dadweynaha ay ka heli doonaan ee magaalooyinka tusaale ahaan ay ku sugan yihiin ee wilaayaadka islaamiga ah sida ee xarumaha loogu talagalay in filimaanta lagu bixiyo oo xafiisyada idaacaduhu ay ka mid yihiin waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa ka hadlay hogaamiye ka tirsanaa maleeshiyaadka macawisleyda kaas oo ka mid ahaa askartii lagu laayay budbud sidoo kalena wuxuu ka warramay asalka askarta loo bixiyay gorgor iyo danab ama bangaraaf faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulaahi soomaali sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukada waaliga walaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe oo shalay jeedinayay kelimad ku saabsan munaasabadda ciidulfidriga ayaa waxa uu soo hadal qaaday duulaanka dowladda federaalka ah oo maraykanka shanays ay ku soo qaaday gobolka shabeellaha dhexe iyo gobollada kale ee ay deriska yihiin wuxuu sheegay in ciidamadii soo duulay qaar badan oo ka mid ah cagta la mariyey islamarkaasina xarakada shabaabulmujaahidiin ay laysay sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukade waxa uu soo hadal qaaday nin la odhan jiray dhega dheere oo ka mid ahaa dadkii ku noolaa walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe laakiinse isu bedelay hogaamiye ka tirsan mooryaanta macawisleyda ee ku garabka ah maraykanka iyo dowladda federaalka ah kaa oo aakhirkii dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka budbud ee gobolka galgaduud lagu dilay nimankii meeshaas ka soo baxay inta darbaa ku dhacda hadda isu sheegi mayno hilulagaab aa lagu bilaaba soomahay kadibna xawaaldayaa lagu xojiyey galcadaa lagu xojiyey aalbacdaa lagu xojiyey daarunacmaa lagu xojiyey ruunurgoodaa lagu xojiyey maxaa u dambeeyey budbudaa u dambeeyey soo maha dhega dheeraha geedkii u yaalaa layidhi tallaasho u yaalaa layidhi waxaa laga waayey war ilaahay kitaabkiisa ka leexo dhega dheerow adduunkaaga yaa mukulaalaha xaloo dhan iska quuraysa mihuu yaalla
sheekh yuusuf sheekh ciise kuba kutukade waxa uu xusay in ciidamada dowladda federaal ka tirsan ee ku sugan degmada galcad ee gobol galguduud gobolka shabeellaha dhexna deris la ah ay go'doon yihiin ikhwa marka nimankaas walaayada shabeellada dhexe waxay ahayd afkaan oo kale ahayd af wuxu hadday af galaan ma og tahay inay soo noqdaan waa halis inay kasoo noqdaan haddii gobsku taabto meel taabto inagu waa qanqaniinaynay markaan shabeellada dhexe ahayd waa qanqaniinay waa qanqaniinay inta dhexdaan ku gaarta qaniinyay noqotay waxay soo galeen intay galeen dheefshiidka shabaabay u dhaadhaceen waxa dheefshiid tegey korma laga sugaa ya nimankaasu dheefshiiday galeen maalintii ay soo dhaafeen caalbacdi inta inta u dhaxaysa waxa ku dhacay soo warkamaysiin haddana gadaashooda la jiraa nin soo kaadi kara gallibaax galcad kuwa jooga gallibaax tegi ma karaan waa ka xaram dagaal keliya ku tegi karaan haddii warka laysku dudsho moogta waa qabayna waa ku degayna waa bismillah armaan la ku dega aad tiraado moogta sideedaba oo war lagaaga adkaado moogta ya war haddii lagaga adka warka loo kala adka waad moogtahay war dad ma dila moogta dowladda federaalka ciidamadeeda kuwa ugu adag waxay u aragtaa kuwa danab la yidhaahdo amaba bangaraaf ee maraykanku uu tababaray iyo weliba kuwa la yidhahdo gorgor ee turkigu uu tababaray haddaba ciidamadaas asalkoodii halkeebay ka yimaadeen dowladda federaalka ahse ma loo ogol yahay saraakiil iyo hogaamiyaal kale oo haba yaraatee wax damiir ah leh sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku tukaday ayaa arrintaa ka hadlaya ciidanka lugi gorgorka iyo bangaraafta lagu sheegaa maarkano waa ciyaalka hadda muxuu ah marka oo u canuka dhahayo jabaarkano maqaayid aan joogi jiro wuri ciidanka dhan laban maxay yihiin wixii derbiyada fadhi jiray iyo wixii baarshadaha iyo wixii ciyaal tuugaha iyo ciyaal gidaarkii aan la soo aruurshay saa tuuta iyo lagu gorshay bangaraf lagu qoray bangaraf taliyahoodina waxaa laga dhigay nin laba kuyo toddobadii qabiil dib u dagaalamayo baan ku dilayo reebaadan weligiis dugsan lageyn iskoolalakin oon waxna qorin waxna akhrin waxa dhammoon laydiin buunbuunaayoo laydiin gorgora horta waa kuwaas inaad fahantiin aad rabaa jenaraalada watan waaba taqaaniinoo adagkeeda ka dhasheen looguma talagelin haddii jana jananka etoobiya ku caqliya oo jananka kenya ku caqliya loo dhiibo hadday ciidan soomaaliyeed noqdaana waxay u dirirayaan laga fikira waxay u diriraayaan murtad kasta ha aada ninku hadduu nin mabda la yahay oo soomaalinimo calal aqal la yaqaano ma ogola etoobiya iyo kenya iyo maraykan ma ogola nin qiimo leho soomaaliya ama soo ama ha ahaado wadani ama ha ahaado walaad ama ha ahaado waxgarad ama ha ahaado nin iskoolar oo wax yaqaano oo iskool wax kasoo bartay jaamacad ka baxay ma la ogola nin qiimo le lama ogola dadka wax laga dhigaya waa u jeedin culays xoog leh ayay wajahaysaa dowladda federaalka ah oo ciidamadii duulaanka ay soo gelisay in badan oo ka mid ah xarakada shabaabul mujaahidiin ay dhegta dhiigga u dartay islamarkaasina hubkii iyo gaadiidkii ay wateen la wareegtay boqolaal dadweyne ah ayaa daawaday ciyaaro xiisa badan oo loogu dabaaldegayay munaasabadda ciidulfitriga taas oo ka dhacday degmada saakow ee walayada islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya الله أكبر الله أكبر
shalay oo ahayd maalintii koowaad ee ciidulfidriga saacaddu kolkay ahayd afartii galabnimo waxaa musallaha weyn ee taariikh binu ziyaad ee degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka waxaana lagu soo bandhigay tartan ay ku tartamayeen afarta xaafadood ee degmada saakow kuwaas oo ku tartamayay xarigjiid dharjebin tartanka ukunta tartanka jawaanka lagu ordayo tartanka ugu horeeyey ee lagu tartamayey ayaa waxa uu ahaa tartanka xarig jiidka wuxuuna u dhexeeyey xaafadaha nasrudiin iyo basra waxaana ku guulaysatay xaafadda nasrudiin tartanka labaad oo ahaa jawaanku socodka waxaa isagana guusha ku raacday xaafadda biyuuley tartanka saddexaad waxa uu ahaa dherijabinta waxaana ku guulaystay xaafadda basra tartanka ugu dambeeyey oo isaguna ahaa tartanka ukunta waxaa ku guulaysatay xaafadda basra gebagabada tartanka waxaan mikrofonka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan la dhex qaaday goobjoogayaasha iyaga oo sharaxaad naga siiyey waxyaabihii ay daawadeen ilaah ayaa mahad iska leh naga dhigay muslimiin na gaarsiiyey annagoo maanta taagan ciidulfidri bishii barakeed ee rablaan na soo soonnay nimca ilaah nagu siiyey roob na siiyey ilah u mahadna marka hore marka labaad goobta farxad ayaa ka jirtay cayaar ay bulshada soo timid oo farxad ah sida xarajiidka dheerijibiska ee loor lagu boodo ee ukun qaadinta lagu qaado afka lala ordahayo ee buufin lugta lagu xerbayo laga dhago cayaarayo cayaaro badan ayaa ka jiray ilaah ayaa ku mahadsan si nabad ayaynu ku dhammaadeen alxamdulilah allahu akbar allahu akbar maasha allah waa farxad wiinga dhiidi macnaha bulshada eedan iidi alxamdulilah ilaahay ka macsan marka uma kadib galabtan maynin dhiiday cayaar oo maaragta aan la yaabno la tacjabno oo maasha allah maasha allah oo maaragta xarig jiidka leh oo inshagada dherjibiska leh oo buufinta leh oo maaragta oo loor kuboodka leh maaragta yanin dhiidi alxamdulilah ilaahay ka macsan bandhigyadan waxaa lagu farxad geliyaa carruurta iyo dadweynaha ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab maktabka sakawaadka ah ee degmada saakow ayaa shalay u qaybiyey dad masaakiina sakaatulfitriga waxaa ka waramaya maxamed aamiin
iyadoo maalintii shalay ay ahayd maalintii koowaad ee munaasabadda ciidulfidri al-mubaarak dadka muslimiinta ahna ay aada u faraxsanaayeen ayaa maamulka degmada saakow iyo maktabka sakawaadka waxa ay sakaatulfidri u qaybiyeen dad badan oo ka kala socda degmada saakow iyo deegaanada ku dhowdhow qaybinta sakaatulfidriga ayaa laga dhigay laba qeybood qaybta koowaad ayaa laga qaybiyey degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaana loo qaybiyey afarta xaafadood ee ay ka kooban tahay degmada saakow kuwaasi oo kale ah xaafadda basra xaafadda biyooley xaafadda nasrudiin iyo xaafadda al ansaar qaybta labaad ee sakaatulfidriga ayaa waxaa laga qaybiyey tuulooyin hoos yimaada degmada saakow taasi oo ay ka faa'iidaysteen dad badan oo fuqaro ah haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay oo warbaahinta kaga warbixiyey dareenkooda magacaaga madiine macalin
xaafaddee ka socota elansaar Haye, maanta ayaa maktabka sakawaadka degmada saakow wuxuu ku siiyey masago masago Waaye, waxaa ka warantaa markaa ka waran dareenkaaga maasha allah alxamdulilah haye walaalihii idin qaybiyey maxaa u ducaynaysaa ilaahay ha barakeeyo Haye, cadow islaamku maxaa leedahay allah jibiyo
haye salaamu calaykum وعليكم السلام magacaaga فرحية هذا haye deegaankii ka socdaa الأنصار al ansaar ayaa ka socotaa een maktabka sakawaadka ee degmada saakow saaka maxay ku siiyeen ما شاء الله بدر نسيه haye badarka lagu siiyey intoo la ogyahay كيش بدر نلسي haye walaalihii idin qaybiyey maxaa u ducaynaysaa ما شاء الله إلهي حفتي cadow islaamka maxaa leedahay cadowga islaamka ilaahay ha jibi muslimiinta ilaahay ha guule magaca isaan maxamed xaafadii ka socotaa nasrudiina ka socotaa haye maanta maxaa lagu siiyey badar haye bal farxaddaa ka waran maasha allah haye walaalihii idin qaybiyey maxaa u ducaynaysaa in ilaahay subxaana watacaala jannada ugu bishaareeyey cudur weyn ilaahay subxaana watacaala ha jibiyey magaca magaca cabdalla kuusoo kalmoole cabdalla kuusoo kalmoole een maktabka sakawaadka degmada saakow saaka maxay ku siiyeen loor murdo ah haye farxaddaa bal ka waran farxad eedeeda lahaa haye walaalihii idin qaybiyey maxaa u ducaynaysaa kheyr allah si ummadda muslimiintan maxaa leedahay adowga allah ka gobada wararka la xiriira sakaatulfitriga ayaynu ku jirnaayee deegaanka kuuye barrow ee gobolka shabeellada hoose ee sidaas oo kale waxaa shalay laga qaybiyey sakaatulfitriga waxaana la guddoonsiiyey dad fuqaro ah waxaa ka warramaya mahad cubayd maktabka diiwaanka sakawaadka ee degmada baraawe ayaa maalintii shalay deegaanka kunyabarrow ee gobolka shabeellaha hoose ka qaybiyey raashinka sakaatulfitriga kaasoo ay ka faa'iidaysteen dad badan waxaa goobta lagu qaybinayay soo xaadiray dad masaakiin ah oo iskaga kala yimid deegaanka kunyabarrow iyo deegaano ka agdhadhow waxaana qof weliba la siiyey raashin ku filan oo uu ku qanacsan yahay qaar ka mid ah dadkii loo qaybiyey sakaatulfitriga ayaa la hadlay idaacadda alfurqaan
magacayga waa sayid ali cabdalla iyo faale waxaan deganahay tuulada fuudhow saaka waxaan joogaa deegaanka kuunyo barrow oo laga qaybinayo sakaatul fitriga laala mujaahidiinta ay qaybinayaan insha allahu tacaala annagoo nahay saddex qof ayaa laisku daray keligii waxay igu soo aaday ilaa iyo siddeed siis waana ku faraxsanay insha allah waxaan leeyahay jazaakum allah khayr ilaahay khayr ha siiyo gacantoodana kor alla ka dhigo walaalaha muslimiinta mujaahidiinta ah maxaa magacayga waxaa la yidhahdaa ciise isaaq madgaab waxaana deganahay doleedka kuunyabarow dalcadda insha allah haddii ilaahay hera maanta waxaan joognaa magaalada kuunyabarow haddii ilaahay adno waxaana qiibsanaynaa loor agaar oo nala siiyey saddex nin geley saddex nin loor agaar nala siiyey geley eh alxamdulilah igaa qiibsanaynaa qaar kale oo ka mid ah dadweynaha qaatay sakaatulfitriga ayaa cabiray dareenkooda farxadeed ee ku aadan raashinka uu ku wareejiyey maamulka islaamiga ah ee degmada baraawe aadamo dhaayo jilaalu maasha allah mujaahiliin ilaahay madada kor ha ku dhigo raashinaana siiya maa maxasan tihiin guul alla idiin siiyo
waayahay maanta adiga maxaa lagu siiyo qayb ahaan kuu soo aaday bariis haaf ha lii siiya kala goos ah toban iyo labo kiile maasha allah mujaahiliin madada kor allaga dhigo ilaahay guul ha siiyo maasha allah waa idinka farahnay maanta sharaf i nadaama waxaanoo siiyeen ilaahay badarka allah saare badarana siiyeen toban iyo laba suusbad oo gelli ahana siiyeen kheyr iyo sharafaan u haynaa ilaahay guud iyo gacantood allah ha siiye adigu allah naga qabto kheyr iyo liibaanaan aan ku ogahay ka waran farxadda aad dareemaysaan maadaama iyadoo ciid ay tahay farxad tahay haddana raashin la idinkugu daray iyo liibaan kheyr iyo liibaan kheyr iyo liibaan ayadoo dadka muslimiinta ah ay si wanaagsan u ciidayaan ayaa haddana dhanka kale waxay gudanayaan waajibkii uu alle saaray iyagoo ka farxinaya walaalahooda tabaalaysan warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa